madaxa gurmadka adeega degdega ee baladweyne kenediid xuseen sandhool oo ugu warramay rediyo beerule ayaa sheegay in dhibaatooyin ay ku qabaan wadooyinka xilliyada ay samaynayaan gurmadka waxa uu sheegay in wadooyinka oo burbursan ciriiri badan ka jiro haddana dadka aysan ku baraarugsanayn dhawaqa gaadiidka gurmadka madaxa gurmadka adeega degdega kenediid xuseen sandhool ayaa bulshada ugu baaqay inay wadooyinka u furaan xilliyada loo baahan yahay gargaarka degdega ah
runtii aad iyo aad aa u mahadsan tahay waa su-aal muhiima annaga dabdamis bes kuma koobnin haddii bahda dabdamis lagu yihahdo waa gurmadka degdega dadweynaha degmada beledweyne waaye mar kasta annaga gurmad aan nahay haddee fatahaadi dhacdo ilaah baan ka magan galnay waxaan diyaar la nahay annagoo kaashanayna ambalaas hadda aan rajaynayna insha allahu tacaala goordhow inay gacanteena soo gali doonto iyo gaari wiish ah labadaasoo ka dhiman baahideenna dabdamiska degmada beledweyne iyo gurmadkaasba annagoo kaashanayno waxaa waaye xaqiiqatan shaqadeenna dabdamis bes kuma eka haddii burbur ou yimaado ama guri ou dad ku dumo waxaan diyaar u nahay tababarkeedii waa haysanaa qalabkeedii agabkeediina boqolkiiba sagaashan waa haysanaa inaan ka jawaabno galno soo saarno haddii god oo qofku dhaco boosaneero oo kaleeto ila duunto inaan ka soo saarno haddii hanti xoolaha nool oo kaleeto waadiyaasha iyo inta badan buundooyinka iyo inaan ka soo saarno xataa diyaaraan u nahay marka xaqiiqatan annaga shaqadeena dab bes ma ahan dadka inta badan markuu dab dhaca unbay hadlaan maogi ay soo hadlaan saasay u fahmeen laakiin annaga dabdamis ma aha waa gurmadka dadweynaha degmada beledweyne weliba si degdege ayaan jecelnahay inaan baahidooda uga jawaabno waa marka koowaad waxay samaynayaan inta badan taleefkaas maalayacni loo soo waxaa dhowr maraan kahdoonnay oo aan kadsoonnay oo aan goobo aanan wax ka dhicin inta dareyskaa aragtay la gashtay xaaladdaa aragtay loo diyaargaroobay ambalaas iyo alaarmi la daaray heegan buuxa la galay la dhaqaaqay haddana aysan waxba jirin waa dhacday waxaa kaloo dhacay marka taas hadday dhacdo maxaa berri imaanaya marka maanta markaan lugo-o oo berri lugo-o oo berri dambe lugo-o maalinka dambe waxaan leenahay waa iska dheeshii waayaan leenahay dheeshii annagoo taagan marka inay dhab wax u dhacaan oo hanti iyo naf intaba ilaah wax badbaadi kara la badbaadi lahay ay meesha ku baxaan inay dhacda waa la arkaa soomaalidan wayba ka maamaado waxay tihi beentaada hore runtaada dambaa u baasbaxdo waxaa ka mid a caqabadda labaad waxay tahay waddooyinka annaga waddadeenna waa aragnay sugna reer beledweyne aan intaan kala hadlaaya waddadeenna waa aragnay burburka ka taagan waa aragnay annaga haddaan isku tashanin cidna nooma maqna cidna nooma qodna isku tashigeenna marka maxaa kow ka ah iyadoo waddadeenna burbursaneed oo burbur baaba'a ka jira oo hadda hooyadii umulaysa xataa inta isbitaalka loo soo wada xaalado badan ay la kulmayson ognahay gaarigii dabdamiska ahayna goobtii laga soo wacay dadkaasi naftoodii hantidooda lagu badbaadi lahaa waddadii oo maraayana aan ognahay burburkeedii siduu yahay aan ognahay iyo duruufta lagu shaqaynaa ha suurto gelinin marka adiga adigoo qabow joogo qolkaaga ku jiro ganacsigaaga ku jiro raaxaysanaayo berri rabo in laguu soo gurmado miis aad dhigtay iyo bir aad hor dhigtay dukaankaaga ama goobtaada ganacsiga yaysan caqabad ku noqonin hantida walaalkaa kaleeto ee maanta duruufaysan ee dhibaatada haysato ee gurigiisii iyo reerkiisii in loo gurmanaa laga yaabo adiga caqabad ha ku noqonin gaarigaaga aad hor dhigayso qoobta meelaan baarkin ahayn ee dukaankaaga hortiisa aad dhigayso annaga caqabadoo nugu yahay ninka bajaajka wado ee ilmaha ugu xamaalanayana waxaan leenahay war adiga saaka gurigaagaa ka soo tagtay wax reerkaagii ku dambeeyaan kama warqabtid waxaa laga yaabaa guriga aan u gurmanayna inuu kaaga yahay laakiin taleefonkaaga ama codka ka xiran yahay xilli salaadeed aa xirtay oodan ogeynoo reerkaaga kusoo waceen ama si kaleeta aad uga jawaabi waysay reerkaaga laftigoos gurmadka ay kaa rabeen saas darteed ninka adi reerkaaga u gurmanaayo adiga caqabad ha ku noqoninoo bajaajka intaad dariiqa dhex dhigato adoo weliba alaarmiga maqlaayo inaad nagu dhegaysato way dhacdo waana lagu sameeyey inaad nagu dhegaysato iyo suurtagelin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bulshada ku dhaqan degmada beledweyne ka codsanaya dhallinyarada aragteen marxaladaas ku shaqaynayo qabowgaas habeenkii idii jiifo kulaylka maalintii idii jiifo naftooda inay riski geliyaan diyaar u ah oo khatar kasta inay dhex galaan haddana diyaar u ah walaalow waa ku baryayaa muwaadin adiga caqabad ha ku noqonin ha niyo jibinin tan iyo markii ay shaqo bilowday waaxda adeega gurmadka degdega ah ayaa waxa ay qabteen shaqooyin badan oo guuraystay sida daminta hadab meelo kala duwan ka kacay iyo samata bixinta dadkii ku go'doomay fatahaadihii ka dhacay beledweyne